أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة الصلاة عمود الإسلام وتركها كفر وضلال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وفي سورة المعارج قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم عدد صفات بعد ذلك ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام ومع أهميتها إلا أن كثيرا من المسلمين يخطئون في صفتها فلا يؤدونها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صفة الصلاة ثم يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا السجود يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ويكرر ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وما صفة الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثة ثم بعدما يسلم يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxa aynu qaadanaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala majliskii afraad ee nadwadeenii ka warramaysay salaadda iyo axkaamteeda majliskan oo ka warramaya sifadii salaada nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo qaabkay ahayd iyo inuu qofku u tukado sidii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi uu u tukanayay marka waxaa muhima maadaamay tahay salaadu rugniga labaad ee islaamka qof waloo muslimina uu u baahan yahay inaynu dhammaanteen ka wada faa'iidaysanno dalabatulcilmi iyo caamatu nnaas intaba dhammaanteen inaynu ka wada faa'iidaysanno waa muhim oo inta ay maxaadirada socoto aynu aada iyo aada u dhagaysanno oo aynu u fiirsanno sidii waxyaabihii naga qaldan ee salaada ah aynu u soxon u saxno in sha allahu tacaalaa majliskan waxaa inoogu martiyaa sheekheyna xafidahu allahu tacaala waracaah sheekh maxamed xuseen jaamac isaga ayaa inoo faahfaahin doonaa muxaadarada isaga ayaan kusoo dhaweynayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala falyatafadal mashkuura maajuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحين كلمة كوبا كتلمام دونا mowduucan haddayna loo sheegay ee ah qaabkii rasuulku u tukaday sala allahu calayhi wa aalihi wasalam runtii waa yacni waa ballaadhan tahay haddii lays yidhaahdo iyadoo faahfaahsan ha la sheego ahlu cilmiguna kutubtooduna waa ku sheegeen culimmada qaar ka mid ihina si gaara bay kutub uga qoreen kitaabka ugu fiican ee sifada salaada ka warramaya waa kitaabka uu qoray sheekhu اlalbani raximah اllah wuxuuna u bixiyey sifatu salaati الnabiy salى اllahu عalayhi waaalih wasalam min altakbiiri ila atasliimi kaannaka taraaha culimmadii ka horreysay kutubta waa ku qoreen laakiin isagu meel keliyinu waa iskuga keenay tartiib wanaagsanna waa u sameeyey laga bilaabo takbiirat lixraamka ilaa iyo tasliimta oo salaamo naqsiga ah sifadii rasuulku u tukaday ayaa uu ku sheegay markaasaa waxa uu ku tilmaamay kaannaka taraaha sidii qof arkaya oo kale baan kugu qoray buu yihi halkaasi qofka kitaabkaasi akhrista ee dabeetana dabaqaa waxaa insha allahu tacaala uu tukanayaa salaadii rasuulka calayhi الsalaatu wassalaam rasuulkuna waa ina faray in qaabkiisa loo tukado waxa uu yidhi صalluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaad u aragteen anigoo u tukanaya idinkuna u tukada buu yidhi dadkana waa baray salaada maalin maalmaha ka mida ayaa uu mimbarka fuulay dadkii oo wada arkaya dadkii oo wada arkaya ayaa uu mimbarka fuulay dabeetana waa tukiyey salaadii buu xidhay waa lala xidhay waa rukuucay way la rukuuceen way arkayaan markaa ilagu ka sarreeyaa mimbarkiibuu fuushan yahay waa ka soo toosay rukuucdii way ka soo wada tooseen markii sujuuddii ay gaadhay dib buu soo gurtay mimbarkiisu wuxuu lahaa saddex jaran jaro ayaa uu lahaa oo mimbarkan oo kale muu ahayn xagga dambe laga soo fuulayo ee mimbar xagga hore laga fuulaya buu ahaa jaran jarada koowaad iyo mid labaad iyo mid saddexaad leh deetana dib buu usoo daadegay dhulka ayuu deetana ku sujuuday waxaana uu saa u sameeyey si ay dadku u arkaan sida uu tukanayay marka sidaasuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisiina u faray isaguna markaas uu tukaday marka in sha allahu tacaala waynu soo ururin doonnaa innaga oo kitaabkaas sifatu salaati الnabiy sheekhu sheekh naasiruddiin uu qoray marka ictimaadina inta faraha badan marka ugu horeysa qofka waxaa laga doonayaa salaada marka uu imanayo ee masaajidka ku soo socdo isagoo degan oo sakiinad iyo waqaar deganaansho iyo xasilooni isaga oo qaba inuu masaajidka yimaado oona isaga oo cararaya ama ordaya aanu imanin rasuulku wuxu uhi alayhi الsalatu waslam idaa calaykum bالsakiinati wاlwaqaar markaad masaajidka imanaysiin waxaad ku dadaashiin inay korkiina ahaato sakiina deganaanshihii iyo markaasi xasiloonidii waxaa kale markaas qofka laga doonaya iyadana in marka uu soo socdo masaajidka uu imanayo in uu niyoodo ama qalbiga uu ku qabto inuu cibaado soo gudanayo salaadii ah oo ilaahay uu ku faral yeelay subxaanahu wa tacaala si socodka uu soconayo tallaabo kasta uu qaado oo masaajidka xaggiisa usoo qaado waxa uu ka helayaa ajri buu ka helaya tallaabana ajri baa lagu qorayaa tallaabana dembi baa lagaga tirtiraya sida rasuulku inoo sheegay calayhi الsalaatu wassalaam masaajidka marka uu yimaado ee uu soo gelayo waa inuu aadaabtii masaajidka uu la yimaado oo lugta midig uu soo horreysiiyo oo lugta bidixna uu dembeysiiyo kabta markuu bixinayana kabaha markuu iska bixinayana iyadana aadaabtii kabaha loo bixinayey inuu lugta bidix horta marka hore saaro lugta midigna uu ka dambeysiiyo masaajidkii lugta midig buu soo horreysiinaya lugta bidixna waa dembeysiinaya isagoo le acuudu biاllahi اlcaiim acuudu biاllahi اlcaiim wabiwajhi اlkariim wasulطaanihi اlqadiim min الshayطaani الrajiim iyo adkaarta kale ee markaasi ku timid marka ugu horeysa salaadeen waxay ka bilaabantaa inuu qofku qiblada qaabilo ama kacbada qofkii kacbada ag jooga kacbada lafteedu qaabili doona qofkii kacbada aan ag joogin ee ka fog jihada ay ka xigto ayaa uu qaabili doona in kacbada la qaabilaa waa rukni ama waa shardi sidai culimmadu ay tilmaameen haddii qofku kacbadii uu qaabili waayo jihadii ay ka xigtay hadduu qaabili waayo ama kii arkay kacbada lafteediiba uu qaabili waayo oo uu dhinac maro salaaddiis asixmayso marka waa inay jihaadii kacbadu kaa xigto waa inaad qaabishaa haddii aad qaabili weydo salaadaadi ma ansaxayso walihaada culimmadu waxay ku dareen arkaanta salaadda ama qaarkood shuruudda salaadda oo salaadii baan ansaxaynin la-aanteed waa isla halkin weeyaan haddaa rukniga laga tago iyo haddaa shardiga laga tago labadaba waxay wadaagaan inan shaygii rukniga u ahaa iyo shaygii uu shardiga u ahaa inaan meesha ka baxayo oo la waayey marka horta kacbadii buu qaabili doonaa halkaasi ka bilaabanaysa salaadii waana waajibkii koowaad ee salaada weeyaan qiblada qaabilitaankeedu xaalado dhowra bay dhacdaa oo qofkii ayna waajib ku noqonayn waxaan nidhi waa rukni weeyaan kacbadii in la qaabila lakiin xaaladaha qaar ka mid a ayaa aynay waajib noqonayn oo qofka ay noqonaysa jihadii uu jeedayba oo qibladii isagoo kasii jeeda inuu tukado ay u banaanaanayso xaaladaha waxaa ka mid ah salaatu lkhawf salaada la yidhaahdo waktiga dagaalku uu jiro ee dadka muslimiinta iyo gaaladu isdirirayaan ee jihaadkii lagu jiro haddii cadowgii lala dagaalamayay qibladii meel aan ahayn uu kaa xigo salaada waktigeediina uu soo galo salaaddii dib loo dhigi maayo waxay ku tusinaysaa salaadda ahamiyadda ay leedahay yacni iyadoo dagaalkii la gelayo oo dagaalkii ama lagu jiraba ayaa salaaddii soo gashay la yidhi yaan dib loo dhigayna qofka ha tukado laakiin waa la khafiifiyeeyo waxyaabo fara badan baa laga dhaafo tani ay ka mid tahay qiblada qaabilitaankeedii baa laga dhaafo mar hadduu qibladii uu kasii jeedo qibladii usii jeeso la odhan maayo ila dagaal buu ku jiraay isagoo qibladii kasii jeeda buu tukan doonaa waajibkii qiblada in la qaabilo na waa u ka dhacaya waxaa kale ka mid a xaaladaha markaasi ay culimmadu sheegeen ee uu dhacayo waajibkaasi qofki uu ka dhacayo oo qofkii xanuunsanayay ay qibladii qaabili kari waaye cid qaabilsiisana waaye deetana saasi ku tukaday qofkii badda marayay isaguna ee doonta saarnaa ee qibladii qaabili kari waayey amaba garanba waayey isagana waajibkii qibladu waa ka dhacay waxaa kale culimmadu markaasi ay sheegaan qofkii socotada ahaa ee dabeetana jihaadii qibladu ka xigtayba garanba waaye ee dham'ay waxa uu samayn doonaa inuu ijtihaad sameeyuu dadaalo oo ku dadaalo xagga ay qibladu ka xigto inuu aqoonsado meeshii uus yidhaahdo way kaa xigtaa ee melihiisu uu farabato baa u jiisan doonaa haddii uu salaada markuu saa ku tukado oo marka dambe ay caddaato inuu meel qaldan ugu tukaday oo qibladii meel aan ahayn uu jeestay haddii marka dambe ay caddaato culimmadu laba qowl bay ku leeyihiin qowlka sawaabkii saxiixina waxa weeye inaan salaaddaa la soo celinayn yacni salaadda ma la soo celinayaa maadaama qofkay u caddaatay qibladii meel aan ahayn inuu u tukaday mise ma soo celinayo sida sawaabkii waxa weeye inaan markaasi la soo celinaynin saxaabadii rasuulkana waa ku dhacday caynkaasi rasuulkuna ma uu farin in ay soo celiyaan sidaa daraaddeed ba waxay yidhaahdeen la soo celin maayo salaadaas culimmada qaar ka mid a yidhi markaa dambe ay caddaatay inu soo celiyaana waa jira salaada mar haddii qibladii la qaabilay waxaa lagu tukanayaa istaag istaag buu qofku ku tukan doonaa inuu istaag ku tukadaana waa rukni weeyaan isagoo awood u leh inuu istaag ku tukado salaaddii faralka ahayd haddii uu fadhi ku tukado salaaddiisa asixi mayso leanna qiyaam in lagu tukadaa waa rukni weeyaan waana waajib ahlucilmiguna waa isku waafaqsanyin wa isku raacsanyin salaadda faralka ah inay waajibay tahay qofku inuu qiyaam istaag markaas inuu ku tukado iyadana waxaa laga soo reebaya salaatul khowfka haddeerta aynu soo sheegaynay iyo waktigaa qofku dagaalka uu ku jiro iyadana waa laga soo rebi doonaayo haddii ay noqoto qofku fadhi inuu ku tukado fadhi buu ku tukan doonaa khowfkii shadiidkaa markuu jiro ama qitaalkii dagaalkii fadhi buu ku tukan doonaa hadday noqoto istaaggii inaanu xami inan karaynin imika maalan xilligan oo kale iyo waktigii hore dagaaladu way kala duwan yihiin oo berigii hore dee seef baa lagu dagaalami jiray iminka laakiin dee waxaan seef ahayn baa lagu dagaalamaa qofka dagaalamaya waa jiifsanaya waa fadhiisanaya istaagi maayo hadduu istaagadda waa la dilaya marka jiifka isaga oo jiifa ama fadhiya ayaa u tukan doonaa qiyaamkiina waajibkii waa ka dhacaya sida oo kale haddii wax uu fuushay qofkaa dagaalamaya isagu waxaa fuushan buu tukan doonaa dadka ayna waajibkii qiyaamku ka dhacayan waajib ku noqonayn waxaa ka mid a qofkii xanuunsanayay ee xamili waayey inuu istaag ku tukado ila waxaan nidhi qofku waa inu istaag ku tukadaa istaaggii haddii karaya markaa weeyaan haddii uuna karaynin oo uu xanuunsanayo fadhi buu ku tukan doonaa waa fadhiisanay marka uu fadhiisanayana ee fadhiga uu ku tukanayo waxaa u fadhiisan doonaa fadhiga si alla isaga suuragol ugu noqoto laakiin sida ugu fiican waxa way mutarabbic inuu fadhiisto inuu labada lugood saa isku weydaariyo baa ugu wanaagsan laakiin fadhi kasta oo uu fadhiisto waa sax bay noqonaysaa markaa qofkii xanuunsanayay fadhi ayuu ku tukan doonaa hadduu fadhigii kari waayo oo xataa fadhiga uu ku adkaado isaga oo jiifa oo dhinaca midig u jiifa ayaa u tukan doona waxay culimadu yidhahdeen hadduu xataa kari waayo isagoo qadaadka u jiifa haddii suuragal noqoto ayaa u tukanaya qofka xanuunsanaya inta uu wax kala garanayo wacyigiisu uu saxda uu yahay waa tukanaya salaaddii kama dhacayso waa laga doonaya culamada qaar ka mida yidhi haddii qiyaamkii uu kari waayo oo fadhigii uu kari waayo oo jiifkii kari waayo oo istilqaagii uu kari waayo salaaddu way ka dhacaysaa waa jiraan waxaana ka imid imaamu shawkani raximahullah laakiin saxdi waxa weeye inta qofku waxuu kala garanayo salaaddii waa laga doonaya sidee buu tukanaya markuu intaaba kari waayo waxay dhahdeen qalbiga ayuu ka tukanaya waxau niyoonaya salaadda joogta xaggaasuu ka tukanaya marka fadhiga markuu ku tukanayo rukuucdii iyo sujuuddii waa ishaaray rukuucdii madaxa ayuu fururin doonaa sujuuddiina iyadana waa ishaari doonaa laakiin rukuucda iyo sujuudda waa kala hooseysiinaya sujuudda ayaa hooseysay marka marka sujuudda uu tilmaamayo foorarkii madaxa uu soo foorariyey in ka badan rukuucdii intuu soo foorariyey in ka badan buu hoos usii foorarsan doonaa yacni labadaba kala hooseysiinaya oo sujuudda ayaa ka hooseynaysa rukuucdii sida oo kale uma banaana qofka fadhiga ku tukanaya inuu hortiisa shay dhigta uu ku sujuudayo markay noqoto inuu sujuudo laba xaalo midun bay noqonaysa inuu sujuudi awood u leeyahay oo madaxa dhulka u dhigi karayo marka waxay noqonaysaa madaxii dhulka inuu dhigo oo uu sujuudo iyo inaanay suuragal u ahayn markaana waxay noqonaysaa inuu ishaaro un bimacnaa inuu tilmaamo siduu rukuucdiiba uu usoo foorarsaday ee uu tilmaamay in markaa sujuuddiina uu tilmaamay laakiin hortiisi inuu barkimay shay soo sarreeya intuu dhigo dabeetana uu madaxa u saaro uu ku sujuuda iyadu ma banaana rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu arkay saxaabigii la odhan jiray cimraan ibnu xusein oo uu xanuunsanaya ayaa uu arkay oo dabeetana hortiisii dhigtay barkimo ku sujuuday barkimadii buu ka qaaday waa ka tuuray waxa uu ku yidhi dhulka ku tuko on yani madaxa dhulka saar haddii aanad karayno markaas waa tilmaamaysa qofka xanuunsanaya laftiisa waxaa kale u banaana iyadana inuu cuskado markuu haddii noqoto inuu istaagii markuu ukacayo kale waxaa la midka ah ul hadduu haysto inuu sii cuskadaa oo ku kaco way u banaantay wax dhibaata iyaduna markaas malaa sida qofka gaboobay oo kale ama qofka xanuunsanaya laga yaabo markuu soo kacayo inay ku adag tahay marka kaasi waa qiyaamkii marka uu qiyaamkii uu la yimaado salaada haddii uu imaam ku xidhan yahay waxa u qabsami doonaa inuu imaam ku xidho oo ma'muum uu noqdo iyo in uu yahay imaamka laftiisiiba inu isagu yahay iyo inuu yahay qof keligii tukanaya saddexdaasuu noqonaya marka ay keligii uu tukanayo iyo marka uu imaam yahay waxaa laga doonayaa inuu sutro samaysto wax dadka ka astura hortiisa shay buu dhigi doonaa iminka gidaaradan oo kale sutra u noqonaysaa tiirarka masaajidka oo kale sutra ayuu noqonayaa shay dhulka ka sarreeya oo hortiisa uu dhigo ayaa uu samaysan doonaa oo dadku soconaya xagga shishe ay ka maraan qofkii doona isaga iyo sutrada dhexooda inuu marana markaasi uu iska celiyey rasuulkuna waa faray calayhi الsalaatu wasalaam isaguna kamuu tegi jirin marka uu tukanayo sutra inuu samaysto xataa markuu banaanka uu ku tukanayo meel bannaan markuu ku tukanayo ushiisii uu sidan jiray eebada ahayd iyo xagga hore ka taagi jiray dabeetana markaasuu qaabili jiray oo waxa uu ka dhigan jiray sutraya uu ka dhigan jiray dadkana waa faray waxau ihi laa tusalli ilaa ilaa sutratin walaa tadac axada yamuru bayna yaday fain abaa faltuqaatilhu faina macahu اlqariin yacni ashayطaan waxau rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam ha tukanin ilaa aada sutro samaysatid qofna ha ka tegin adigiyo sutradaasi doonaya dhe horta marka inuu dhex maro waad celin doonta haddii uu diido inuu kaa noqdo waad la dagaalami doonta waxaa miciisa ah oo la socda shayطaan baa markaas sii wada oo la socda qarinkiisii oo shayطaankiiba kusoo riixay dembiga leanna qofka tukanaya hortiisa in la maraa waa dembi weeyaan rasuulku waxau sheegay calayhi الsalaatu wasalaam low yaclamu lmaaru bayna yadi اlmusalli maada calayh qofka hormaraya qofka tukanaya waxaa korkiisa hadduu ogaan lahaa inuu afartan taagnaado yaa wa khayr badnaan lahayd inuu hormaro markaasuu saxaabigu waxau yidhi ma garanayna afartankaasi ma afartan maalmood baa ma afartan bilood baa ma afartan sannadood baa haddaynu soo yarayno oo afartan maalmood aynu ka soo qaadno way fara badan tahay afartan maalmood inaad taka taagnaatid iyo inaad hormartid qof tukanaya hortiisii waxaa ku khayr badan afartan cisho inaad taagnaatid marka dembiga intaa lag markaa shaydaankan waxau doonaya dembiga qofka inuu geliyo marka waad iska celin doontaa waxay culimadu yidhahdeen xil halkan uu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam haddii uu diido waad la dagaalamaysaa micnaheedu waxa weeyaan marba marka ka dambaysa celintaad celinaysidba adkaanaysa marka hore waad iska celini marka labaad sidii si ka adag baad u celin doontaa marka saddexaad sidii si ka sii adag baad u celin doontaa saasad samayn doonta qofku waad celintaad aada ugu xanuujin doonta siduu sameeyey saxaabiga xadiiska warinaya oo ah abu saciid اkhudri radia allahu canhu waxaana la doonaya sutrada in lagu dhowaado oo qofku ugu dhowaado halka uu ku sujuudayo iyo sutrada dhexdeeda waxaa n neef ari waa inuu mari karo culimadu waxay idhahdeen halka uu ku tukanayo iyo halka sutradu ay tahay waxaa u dhaxaynaya saddex dhudhun saddex dhudhun bay sutradu ku jiri doontaa saddex dhudhun baad markaasi jirsan yani inaad iska fogaysid maa waayo haddaad fogaysid dee dadkii baa soo maraya waa inaad soo dhawaysataa halkaad ku sujuudaysid meel ku dhow waa inay tahay rasuulku halku ku sujuudaya calayhi الsalaatu wasalaam iyo halka sutradiisa tahay waxa udhexayn jiray mamaru shaatin inay markaasi neef arihi uu maro ayaa markaasi udhexayn jirtay marka qofku inuu waxa weeyaan uu iska fogeeyo maaha saddexdaa dhudhun ayaa marka isku jirsiin doonaa sutradii qofkana waa inuu iska ilaaliyo qof tukanayo hortiisa inuu maro qof tukanayo hortiisa inuu maro waa inu iska ilaaliyo sida xadiiska aynu sheegnay yaanayna tusinaya rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam markaasi uu dembiga uu ka ratibay qofka hormaray markaa waa imaamkii waa inu waa samaysanaya qofkii keligii tukanayana waa samaysanaya laakiin ma'muumku la tukinayo ee imaamka ku xidhan isaga sutradiisu waa sutrada imaamka weeyaan sidaa awgeed ayaa imaamka iyo qofka tukan qofka waxa weeyaan keligii tukanaya haddii cida ay doonto inay sutradii ay samaysanayn dhex marto way diidayaan laakiin qofka ma'muumka ah ee la tukinayo haddii sufuuftii uu qof soo dhex maro la celin maayo leanna sutrada imaamka iyo adi sutra kuwa cabdillaahi bn cabaas radia allahu canhuma isagu waa soo dhex maray safkii dameer buu watay dameerkii buu ka degay dabeetana sufuuftii dadka ayuu dhex maray safkii buu deetana galay ka haddii sufuufta aynu markaynu tukanayno imaamku aynu tukanayo sufuufta qof dadka qaarkiin haday dhex maraan la joojin maayo la celin maayo kuwii la celinaya kuma jiraan waayo ma'muumka sutradiisa waa sutrat alimaam imaamka unbaa sutradaasi isaga iyo imaamka iyo sutradiisa inta udhexaysa ciddii marta isaga markaasi iska celinaya faa'iidada leedahay sutradu waxaa ka mida in ay horta dadkii dee idin hormari ku hormari lahaa inay kaa celiso taasi waa kow waa talabaade salaadda wixii kaa jebin lahaana inay kaa ilaaliso ama salaadda wixii goyn lahaa qofku marka uu tukanayo saddex shay hadday hor maraan salaaddiisa waa gooyaan bimacnaa waa jaraan ruuxa dumarkay qaan gaadhay hadday hortiisii ay marto salaaddiisii way goynaysaa sida oo kale dameerkii hadduu hor maro isna salaaddiisii waa goynaya aygii madoobaa isna hadduu hor maro salaaddiisii waa jaray saddexdaasi waa goynaya goyntaasi uu goynayo ee rasuulkuu sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam micnaheedu waxa weeyaan salaadu way jabaysaa waa saas maaha micne sida culamada qaar kamid ay sheegeen salaada ajrigaa nusqaamaya maaha salaadu way jabaysaa riwaayo kale ibnu khusayma soo saaro saxiixa baa jirta saddexdaas oo rasuulku ku sheegay calayhi salatu slam salaadda inay goynayaan ayaa waxaa lafdiga kale u odhanaya wa yucaadu laha salaadda waa loo soo celinaya waana saxiix weeyaan ibnu khusayma ku saaray fii saxiixihi marka xadiidku wuxuuna tusinayaa saddexdaasi hadday hor maraan qofkii inay salaaddiisi ay goynayaan oo ay jarayaan salaaddiina waa soo celinaya marka marka taasi ka marka sutrada uu samaysto kuwaas bay ka difaacaysaa oo ay ka ilaalinaysaa ahamiyadda intaa lag bay leedahay walihaada ahlucilmiga qaar ka mida waxay sheegeen sutrada in la samaystaa in ay waajib tahay oo markaasi aan laga tegayn marka haddaba ay noqoto salaaddii inuu galo waa niyoonaya niyadii ayaa ku qabanaya salaaddii uu tukanaya waxaa laga doonayaa inuu qalbiga uu ku qabto oo uu ka niyoodo salaadda uu tukanayo salaadda uu tukanaya hadday faral tahay iyo hadday sunno tahay waa tacyiininaya salaaddii faral iyo sunno horta waa kala saaraya lanna salaadda faralka iyo salaadda sunnaha dee niyadii baa lagu kala saaraya horta niyadii faralka iyo sunnihii buu kala iyuu niyoon doona ku kuu yahay ma faralba ama sunna faral hadduu yahayna waa cayimi doonaa salaadda noocay tahay ma duhurba ma casarba ma maqribba ma ceshaayba ma subaxba salaaduu tukanaya qalbigu ku qaban doona inay subax tahay ama duhure tahay ama ay casar tahay ama maqrib tahay waa cayimaya tacyiinkaasina waa waajib inuu salaad walba u cayimo ahlucilmiga qaar kamid waxay yidhahdeen fardulwaqti hadduu niyoodo waa asaxaysa laakiin sida fiican waxa weeye qofku salaada inuu waxa weeyaan uu cayimo salaad kasatay tahay markaas inuu cayimo duhurkii iyo casarkii iyo salaadaha kaleba salaadaha sunayaashaana saas oo kale salaadaha sunayaasha allabay u qaybsami doonaan inay salaado sunayaale oo rawaatib ay yihiin iyo salaado sunayo rawaatib aan ahayn inay yihiin salaadaha sunayaasha rawaatibta waa la cayimaya salaadaha sunayaasha ee kale ama mutlaqa oo kale way bannaan tahay qofku inuu sunno un iska niyoodo waa u bannaanaanaysa niyada in qofku uu niyoodona waa rukni weeyaan ama waa shard sida ahlucilmigu ay tilmaameen inuu qofku ka tagaana ma asaxayso hadduu salaadii uu tukanayay uu niyoon waayo salaaddiisa asixi mayso niyada maxalkeedu waa qalbiga carabka maha carabka in lagaga dhawaaqa iyadu ma jirto rasuulkana sala allahu calayhi waaalih wasalam kamay sugnaanin qofku la iman maayo marka qalbigaa kaga filan in uu niyoodo salaad farala oo duhura inuu tukanayo bes intaasa ku filan xataa inuu afar ragcadood ay tahay salaada uu tukanayaa duhurku afar ragcadood duhur afar aan ragcadood aan ahayn maba jiraba duhurkaa aad niyeysatay baa afartii ragcadood waxa wey kaaga filan xataa culamada qaar kamid waxay idhaahdeen inuu faral inay tahay inuu niyoodaa xataa iyadu markaas looma baahna oo waxaa ku filan keliya un salaadii duhur inuu tukanayo leanna salaada duhur waa waajib mar walba salaad duhuro sunii ma jirto marka cadadkii ragcaadka in la sheego uma baahna inay maaragtay saas oo kale faral ay tahay culamada qaar kamid waxay idhahdeen looma baahna in la sheego marka inuu salaadaa tukanayo duhur ama salaada faralka ah uu tukanayo ee duhur ah ama casar ah ayaa markaasi laga doonaya lakin uu ka dhawaaqo carabkii nawaytu farda الظuhri ama usalli salaaةa الظuhri arbaca ragcaati aadaani اllahi tacala allahu akbar iyado waxba kama jiran rasuulkuna muu samaynin salى الlahu alay slam saxaabadiisina may samaynin taabiciintii ka dambeyna may samaynin a'imadii diintuna may sheegin xataa imaamu shaafici raximah اllah muu sheegin culimada muxaqiqiintiina waxay sheegeen in sidaas saxda ay tahay inayna suno ahayn culimada shaaficiyada marka uu niyoodo markuu qibladii qaabilo ee uu istaago ee uu niyoodo waxaa imanaysaa takbiirtii allahu akbar takbiirtaa waxaa la idhaha takbiirat اlixraam takbiirat اlixraam waa rukni iyaduna arkaantii salaadda ka mida hadduu qofku la iman waayo salaaddiis ma ansaxayso miftaaxu الsalaati aلطahuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim salaadda waxaa lagu galaa oo lagu xidhaa oo hadalkii iyo wixii xaaraanta salaad wixii noqonaya oo dhan xaaraan ka dhigaya takbiirta takbir ixraamka allahu akbar wixii salaada dhexda xaaraan kaaga noqonaya wax xalaal kaaga dhigaya assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah markaasaa hadalkii iyo wixii o dhan salaada dhexda lagu diiday ayaa markaasi ay noqonaysaa mid kuu bannaan marka takbiirtii waa lala iman doona lafdiga lala imanayana waa allahu akbar keliya allaahu akbar oo micnaheeduna ilaahay baa weyn wax kale lagu bedeli maayo allaahu akbar ama allahu ajalla waakbar iyo waxyaabaha la midka ay fuqahadu ay sheegaan lala iman maayo leanna dikrigu waa tawqiifi weeyaan halkan rasuulku allahu akbar wax aan ahayn lagama soo warin isagii saxaabadiisa marka lafdi kale oo la macnaa in lagu bedelaa ma banaano lafdi kale oo la macnaa in lagu bedelaa iyadu ma banaano halkana waxaa muhiima iyadana in lagu baraarugsanaado lafdiga allahu akbar in si fiican loola yimaado oo qaladka laga ilaaliyo allahu akbar inaan la odhan allahu akbar allahu akbar haddaa la idhaha micnigu isbedelaya waxay noqonaysaa micnahima ilaahay baa weyn su-aal bay noqonaysa istifhaam bay noqonaysa qalad baa markaa ay noqonaysa waxaa kale la mida iyadana in ay ba'da alif lagu taago allahu akbar la yidhaaho oo ba'dii alif lagu taaga iyadana macni waa isbedelaya waxau noqonaya shay markaasi durbaano oo la garaaco oo marka dadku ay heysayaan ay garaacdaan iyuu noqonaya marka qofku markuu ku dhawaaqayo allahu akbar si sax waa inu ku dhawaaqa allahu akbar waa inuuna iska ilaaliya laxniga iyo qaladka marka waa inu iska ilaaliya waay waa jiraan culimmada qaar ka mid a oo allahu akbar akbarta hamsada wow haddaa lagu bedelo odhanaya waa sax weeye leanna luqada carbeed waa ku timid hamsada oo wow lagu bedelaa waa sheegan iyadana marka allahu akbar waxa uu qofku waa ilaashanaya in uuna qaldin oo qaladka u ka ilaalin doono marka takbiirtii buu la iman doona imaamka ina tukinaya kor buu qaadi doonaa takbiirtu xraamkaas waayo dadkii buu maqashiinaya in salaaddii uu galay oo salaaddii markaasi la gelay laakiin qofkii ma'muumka ahaa iyo qofkii keligii tukinayey iyagu kor u qaadi maayaane hoos buu dhigan doonaa ma'muumku marka uu imaamku allahu akbar dhammaystiro unbuu isaguna allahu akbar odhanaya imaamkii oo allahu akbar aan odhanin oo takbiirta ixraamkii la imanin la iman maayo marka wuu ka horreeyey weeyaan garab socon maayo oo markuu yidhi la odhan maayo waa inuu dhammeeya allahu akbar markuu dhameeyey buu ka daba odhan doonaa isaguna haddaba takbiirta marka lala imanayo waxaa gacmaha iyo kor loo qaadi doona gacmaha haddaba sideeba kor loogu qaaday gacmaha kor baynu uqa ayaa loo qaadi doonaa laba meeloodna waa la gaadhsiin doonaa inuu qofku garbaha u la simo labadiisaa gacmintu kor u qaado garbaha u la simo iyo inuu dhegta carjoodeedaas uu la simo labadaasba waa samayn doonaa hadduu doono dhagaha ayuu la simi doonaa farahaasi ama garbaha ayuu la simi doonaa labadaasa rasuul ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam in dhagaha la qabsado marka la tukanayo gacmo kor loo qaado takbiirta lala imanayo qofku allahu akbar u yidhaahdaa iyadoo sax maha labadaa meelood buu kor ugu qaado waxaa bannaan gacmaha kor u qaaditaanka iyo takbiirta ixraamka in la israaciya way u bannaantay allahu akbar markaa gacmihii kor loo qaaday iyo takbiirta wa israaci waxaa bannaan in gacmaha kor loo qaado oo marka gacmihii kor loo qaaday takbiirta markaasi ka hor gacmaha loo kor loo qaado allahu akbar oo takbiirtu markaasi ay dambayso inay takbiirtu ay horeyso oo allahu akbar uu yidhaaho deetna gacmihii kor u qaado oo uu markaa uu soo gacmihii marka dambaysa saara way bannaantay yacnaa waxaa bannaan takbiirtii iyo gacmihii in mar la wada yidhaaho lala mar lala wada yimaado in ay takbiirtu horeyso oo gacmuhu ay dambeeyaan inay gacmuhu ay horeeyaan oo ay takbiirtu ay dambeyso saddexda xaalood buu bannaanyahy saddexdaba rasuulku waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka gacmahana faruhu waa ina fidsanaadaan faraha la isku keeni maayo lasoo ururin maayo farihii waxay noqdeen qaar siman bay noqonaya garbaha iyo waxaa lala simi doonaa iyo dhagaha labadaba way u bannaantay labadaba marka haddaba takbiirta xraamkii la yimaada gacmihii kor u qaado waxa weeyaan labada gacmood waa la isa saari waxaana la saari doonaa laabta labada gacmood isa saaritaankooda iyo halka la saarayo waxa ay noqonaysaa gacmaha isa saaritaankooda waxaa bannaan saddex xaaladood meesha la saarayana waxaa kuu bannaan saddex baa kuu bannaan in labada kaf la isa saaro horta mar walba waxaad ogaataa gacanta bidix waa hooseynaysaa gacanta bidixna waa sarreynaysaa rasuulku wuxuu soo maray calayhi salaatu wasalaam nin tukanaya oo gacantii midig hoosaysiiyey oo gacantii bidix dusha saaray deetana wuu u kala qaaday gacantii bidix u hoosaysiiyey tii midigna dusha u saaray marka marka gacanta midig baa sarraynaysa gacanta bidixna waa hoosaynaysa marka inay labadaa kaf la isdul saaro oo saa isku isku fuulaan oo ilaa gacantani faraheeda ay soo gaadhaan halkan mataanaha ay soo gaadhaan laftaas rusus baa la yidhahdaa iyo in farahani ay gaadhaan ilaa xusulkaba ay gaadhaan oo labadaasaa la isku saaro oo labadii gacmood isdul fuulaan farihiina ay gaadhaan xusulka ay gaadhaan taasna waa xaaladda labaad xaaladda saddexaad waxa bannaan waa in laisdul saaro inuu qofku halkaa uu qabsado mataanaha ama halkan maaragtay laftaa labada labadaa lafood ee mataanaha la yidhaahdo iyo intaa ku dhow inuu markaa uu qabsado oo gacantii uu ku qabtaa iyadana way banaantay saddexdaa xaaladoodba waa u banaantay saddexba rasuulkuna waa la yimid calayhi salaatu wasalaam halka la dhigay laabta la saari doono waxaa kale aada saari doonta halkaa caloosha waxaa kale culimmadu ay sheegeen xudhurta hoosteedana waa la saari karaa culimada qaar ka mid waxay idhahdeen axaadiidu waxay ku asaxdeen laabta in la saaro ahlucilmiga qaar kamid waxay idhahdeen axaadiida baabka ku soo aroortay kay meesha la saarayo sanadkooda mu asixin laakiin waxaa sugnaatay inaan gacmaha lasii daynaynin gacmaha lasii dayn maayo dadka qaar kamid waa sii daayan lama sii daynayo gacmaha waayo rasuulka gacmahu isdul saaray waxaana uu sheegay hadday yihiin macsharu اlambiyaa in la faray inay markaasi gacmaha isdul saaraan marka gacmaha waa la isdul saaraya saddexdaa meeloon tilmaanay haddii la saaro dhib ma laha waana fiican tahay laakiin waxaan bannaanayn in keliyaha la qabsado oo qofku marka uu tukanayo keliyaha ay halkaas inuu qabsadaa iyadu ma banaano haddii uu qabsado salaadiisu waa saxa laakiin shay aan ficnayn ayaa uu markaasi uu la yimid haddaba qofkii markii uu takbiirtii la yimid ee gacmihiina uu halkaa uu saaray waxaa laga doonayaa in uu salaadiisii uu ku tukado khushuuc oo uu ka fogaado inay hortiisa ay ahaato wax kasta oo ka mashquulinaya salaadii masaajidka oo la qor hortiisan oo kale la qurux lagu sameeyo ama qofkii meeshuu ku tukanayay daaha in daa hortiisa uu ku tukado oo daahaasi markaasi uu caleemo iyo sawirro uu leeyahay ama sijaayaddu ku tukanayaaba ay tahay mid aada u qurux badan oo qofkiiba mashquulinaysa wax allaya waxaa salaadii ka mashquulinaya waa iska ilaalinaya walihaada masaajidda in la qurxiyo ahlucilmigu waa diiday rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu tilmaamay aakhiru zamanka inay dhici doonto inay dadku masaajidda inay qurxin doonaan qurxinta masaajidda la qurxinayna in lagu baratami doono waa waxyaabaha markaasi ka mida calaamadda saacadda ayay ka mid tahay marka ma banaana masaajidkii in la qurxiyo waayo dadkii ku tukanaya waa mashquulinaya marka qofkii salaadiisi waxau ku dadaali doonaa in uu khushuucu la yimaado wixii khushuucda ka markaas u diidayana waa iska ilaalin doonaa wixii mashquulinayey waxaa kale iyadana la mida waxyaabaha u iska ilaalinayo iyadoo cuntadii loo soo dhigay cuntadiina uu baahan yahay oo gaajanayo inuu markaa salaaddii u galo isaga oo saasoo kale kaadidii ama saxaradii ay hayso inay iyadana salaaddii u galo waayo khushuucdii bay u diidayaanoo waxa uu doonayaa salaaddii inuu hore u tukado si uu markaas waxa weye xaajadiisii usoo guto marka waxyaabahaas dhan waa iska ilaalin doona khushuucdii ayaa markaas ku dadaali doona marka uu tukanayo ee uu taagan yahay waxa uu eegi doonaa mawdica sujuudihi halka uu ku sujuudayo ayaa uu fiirinaya walaa yaltafitu yamiinan walaa yasaara midigii bidixna eegi maayo hareeraha daymoon maayo in hareeraha uu daymoodaa wuxuu rasuulku ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabd waa shaydaankii oo qofka salaadiisii dafaya oo dhufanaya o kala cararaya wey deetana qofku haddii maalan waxuu gacanta ku haysada laga dafo oo laga dhufto lagala cararo dee wixii waa sii eegayaayo qofka markaa wixii ka sii qaatay sidaasoo kale weeyaan waa shaydaankii oo salaadaadii dafay waa sii eegisi wey markaa qofka eegi maayo hareeraha eegi maayo cirkana eegi maayo oo rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam cirkan la eego marka waxaa soo hadhay keliya mar haddii la cirkan ayaan la eegin hareerahana ayaan la eegin halka lagu sujuudayo oo keliya baa soo hadhay marka qofku halkaa uu ku sujuudayuu eegi doonaa taasina waxay faa'iido u leedahay khushuucdii si fiican buu khushuucaya waxaa bannaan imaa ma'muumku imaamka ka horeeya waa eegi kara leanna saxaabaduba rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa eegi jireen inuu rasuulku wax akriyayo waxay ku garanayeen bidiraabi lixyatihi garhkaa dhaqdhaqaaqi jira dhaqdhaqaaq buu garh ku samaynaya marka haddii aanu waxa weeyaan aynay eegeynin dee may aqoonsadeen garhka dhaqdhaqaaqiisii may aqoonsadeen oo may garteen marka iyadu waa waa bannaantay laaki halkaas laakiin qofku ku sujuudayo inuu eegaa ugu fiican waxa uu la imanayaa marka ducaaء اlistiftaax ducadii salaada lagu furfuranayay waxaa ducooyinka istiftaax waa fara badan yihiin subxaanaka allahuma bixamdik watabaaraka asmuk watacaala jaduk walaa ilaaha غayru wajahtu wajiha liladii faطra الsamaawaati walarض xaniifa muslimiin wama ana min mushrikiin ducooyinkaas ayaa u akhrisi yuu akhriyi doona allahuma baacid bayna wa bayna khataaya kama baacadta bayna almashriq walmaqrib yani kii u fududaada ducada istiftaaxa ducaa ulistiftaax la imaanshaheeduna waa sunna weeyaan markuu ducada istiftaaxa la yimaado shaydaanku iska naari doono acuudu biاllaahi min الshayطaani الrajiim acuudu biاllaahi min الshayطaani الrajiim keligii ku gaabsan karaa waxaa kalou raacin karaa min hamzihi wanafkihi wanafasihi waxaa kaloo odhan karaa acuudu biاllahi الsamiici اlcaliim min الshayطaan الrajiim min hamzihi wanafkihi wanafasihi yani intaaba kii ula yimaada waa waa sax weeyaan shaydaankaana markaasu iska naaray marka uu shaydaanka naaray waxa uu la imanayaa qiraa'adii oo ah faatixada akriteen akritaankeeda faatixadii inuu akriyo faatixada in la akriyaa waa rukni wey laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab qofkan faatixada aan akriyin salaad ma leh marka salaadda waa inu ari markuu salaad tukanayo waa inu faatixadii akriyaa hadduu akriyi waayo faatixadii salaaddiisa asixi mayso qofkii aan garanayn mooyaane maalan waa qof soo islaamay oo kale faatixadii aan garanaynin haddii qur-aan kale uu garanay qur-aanka kale u aqriyi doonaa haddii nu qur-aan bu una garanayninna adkaar iyo dikriga ayuu la iman doonaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah yani dikrigaasa la baraya dikrigaasuu la imanaya inta uu faatixada ka baranayo in faatixada bartaana waxay ku tahay waajib ayaa ay ku tahay faatixada bisinku waa ka mid sida raajixa waa aayad ka mida faatixadii culimada qaarkood waxay yidhahdeen ka mid maha oo horta sideedaba waxaad ogaataa bisinka ahlucilmigu waa isku khilaafay qaarkood waxay idhahdeen aayadahan qur'aanka ka midba mahaba faatixadii iyo keyrkoodba ka midba maha culimada qaarkoodna saasay batilaan marka sida saxdii waxa weeye horta faatixada waa ka mid oo nas baa ku yimid xadiiث umu slma radia allahu canha iyo xadiiث abi hurayra waxay tusinayaan inay faatixada bisinku faatixada inuu ka mid yahay oo la akriyay marka horta bisinki waa la akriya laga tegi maayo marka faatixada akriyitaankeeda hal arrin baynu baraarujinayna oo muhiim ah dadka bedidoodana ayna ku baraarugsanayn salaadoodina wax weyn u dhimaysa qiraa'ada aqrinta waxaa shardiya in carabkii dabnuhi dhaqaaqaan qalbiga oo laga akriyo qira'a lama yidhahdo maala waad xidhatay allahu akbar faatixada bay noqotay inaad akridid qalbigaad ka akrido aamustay labadii dabnood ba isku qabatayba qalbigaad ka akriyaysa waxaad ogaataa faatixadii qalbiga aad ka akhriday miyaa sixin sax maha salaadda waad soo celinaysa waa inaad ku dhawaaqdo inaad ku dhawaaqdid baa shardiya lanna haddii kale qira'aba noqon maysaba culimmadu waxay yidhaahdeen qalbiga oo laga akriya tafakur baa la yidhahda qiraa'aba lama yidhaahdo qira'a markaa ma noqonayso marka qofku waa inu ku dhawaaqa laa tuxarik bihi lisaanak litacjala bihi carabka dhaqaajintiisa qira'a marka le carabkiiba dhaqaaqaya bishimihii iyo carabkiiba dhaqa kaasa qira'a la odhanaya marka faatixada waa la akriyayaa qofkuna waa inuu ku dhawaaqaa waxayna culimmadu yidhaahdeen waa inuu naftiisa maqashiiyaa naftiisa waa inuu maqashiiyo oo hadduu yahay صaxiix الsamع maqalkiisa mid sax u yahay hadduu yahay waa inu naftiisa u maqashiiya haddii kale waa inu kor u qaadaayo xataa dadka ku xiga ina wax ka mid ay maqlaan wax dhibaataa ma laha haddii wax tashoona ku furayn marka arrintaas waa muhiim wey faatixadii aqrinteedii iyo atixiyaadka aqrintiisii kuwa la midka ah arrinta saasaa lala imanaya haddii kale qofku uu markaasi qalbiga ka akriyo salaadiisaas khatar bay ayay ku jirtaa waxaa sunno ah faatixada marka la aqriyayo in aayad aayad loo kala jaro oo aan la israacraacinin alxamdu لilaahi rabi اlcaalamiin rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam kaana yaqifu calaa ra'si kulli aayatin aayad kasta waxa weye waa ku dul istaagaya faatixada keliyaba maahaba qur-aankiiso dhan ba caynkaas buu ahaa markii saxaabada ay sifeeyeen waxay dhn qur-aankiisu saas buu ahaan jiray aayad walba waa ku istaagaya laba aayad muu xidhiidhin jirin calayhi الsalaatu wasalaam marka faatixada markaad aqriyaysid aayad walba ku dul istaag bismi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin الرaxmaan الraxiim maaliki ywmi اddiin إiyaaka nacbudu وإiyaaka nastaciin ihdina الصiraaط الmustaqiim صiraaط aladiina ancamta calayhim غayr اlmaqduubi calayhim wala اdaliin marka aayad walba waad ku istaagi doontaa waa sidaa sunnaha weeye hadduu laakiin israaciyo iyadoo xidhibaataa ma laha sheekhu اlalbani raximah اllah halkaa markuu tilmaamaya waxaa odhanayaa jumhuur اlqura sunnaha way way ka tegeen buu odhanaya oo rasuulku saasuu samayn jiray qira'adiisa dhammaanteed lakiin quraaba cayn kama sameeyaan way israaciyeen aayadii qofku markuu faatixadii uu akriyo waxaa sunno ah faatixada dabadeed inuu suurad kale ama ayad kale u raaciyo mar walba waxaynu ognahay dadka tukanaya waa saddex kun waa imaam iyo ma'muum iyo munfarid marka imaamkii mark imaamkiina tukinaya marka uu faatixadii akriyo haddii salaadu jahri tahay iyo haddii ay salaadu siri tahay labadaba waxa weeyaan waxa uu suurad kale yuu raacin doonaa labada ragcadooda hore salaadaha afarta iyo salaadaha saddexaas salaada maqrib oo kale qofku hadduu keligii tukanayana isaguna waxa uu raacin doonaa faatixada suurad kale ay ama aayado kale ayuu raacin doonaa laakiin haddii uu yahay ma'muum haddii uu yahay ma'muum haddii uu yahay waxa uu faatixada ayuu aqriyi doonaa dabeetana waxa uu dhegaysan doonaa qiraa'ada imaamka ayuu dhegeysan doonaa haddii salaadu jahri tahay weeyaan haddii ay salaadu siri tahay suurad kale ayaa isna u raacin doonaa ama aayado kale ayuu markaasi ayuu raacin doonaa marka halkaas waxaa bannaan saddex arrimood saddex arrimood baa bannaan inuu qofku haddii salaadii afarteed baan ka soo qaadayna waayo salaadda iyadu labada ah waa laba ragcadood markuu faatixadii akhriya suurado kale ayuu raacin doonaa iyo aayado kale laakiin salaadihii afarta ahaa duhurkii casarkii cishaayiga oo kale waxaa u bannaan inuu labada ragcadoodee hore faatixada markuu akriyo in uu suurada uu raaciyo waa sunna iyadu saladaha kale suuradaha kale la raacinayo ama aayado uu raaciyo labada ragcadood dambena uu ku kaaftoomo faatixado keliya waxba una raacin waxaa kale ee bannaan afarta ragcadoodba in uu suurado kale raaciyo markuu faatixada akriyo faatixadii buu aqriyay ragcaddii koowaad suurad kale u raacin doona ama aayad kale u akriyi doona ragcaddii labaad saas oo kale ta saddexaad saas oo kale ta afaraadna saas oo kale waxaa kalee bannaan inuu dhammaan ragcaadka keliya ku kaaftamo faatixado keliya oo suurad kale una raacin laanna faatixada iyadu waa waajib suuradaha kale raacintooduna waxa waa sunna weeyaan taana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qiray saxaabigii mucaad ibnu jabal ku daba tukaday ee salaaddii ku dheereeyey ee dabadana ka goostay iskaga tegey ayaa waa markaa rasuulku usoo ashkatooday wuxuu naga ashkatooday mucaad binu jabal buu ashkateynayay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi adu maxaad akhridaa markaasuu uhi faatixada akhriya faatixadu keliya banan u akhriya waa u sugay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka culimadu waxay dhahdeen way bannaantay iyadana in maaragtay muxuu ahaa ragcaadka dhammaantoodba faatixadu keliya lagu kaaftoomo laakiin sida ugu fiican waxa weeyaan labada ragcadood hore in faatixada suurada la raaciyo labada dambana faatixada keliya lagu kaa lagu kaaftoomo intaynaan dhaafin faatixadaasi xaggii bisinkii waxa weeyaan salaada jahriga ah qofkii markuu imaamkii oo kale ama qofkii markuu keligii tukanayo ee qur-aankii uu la jahrayo bisinka waa siraysanaya hoos buu dhiganaya waana sida ka sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakr sidiiq iyo cumar ibn khadaab iyo cusmaan bn cafan iyo saxaabadii haddii kor loo qaadana dhib ma laha iyaduna way bannaantay dadku haddii laga yaabo imaam dadka ku daba tukanaya inaynay siraysigaasoo kale ina gelin ama mashaakil bay keenaysa hoos in loo aqriya kor ba lagu qaadaya imaamka wax noqosa kor in lagu qaado ragcaadku waa kala dheeraanaya sida sunnaha waxa weeyaan ragcadda koowaad baa dheeraanaysa ragcadda labaad way kasii yaraanaysaa ragcadda saddexaad waa ka sii yaraanaysa iyo ta afraadba marka ragcaduhu way kala way kala waa la kala dheeraanaya qira'ada waa lagu kala dheeraanaya ragcadda koowaad baa ugu dheeraanaysa ta labaad baa ku xigaysa tii hore la gaadhsiimaya waa laga yareynaya labada dambaa ka sii yaraanaya labada hore imaamkuna waxaa la doonaya ma'muumiinta in uu la socdo axwaashooda walaana dadka ku daba tukanaya waa waa noocyo badan yihiin qofkii xanuunsanaya baa ku daba tukanaya kii weynaa da'daha baa ku daba tukanaya qof baahu saaxiiba ku daba tukanaya markaa waa in uu salaadii uu salaad dadka maaragtay aan dadkaasoo dhan aan dhibaato ku keenaynin iyo mashaqaa ayuu markaas la iman doona faatixada ragcad walba waa la akhriyay ragcad walba in la akhriyaa waa waajib weeyaan in laga ziyaadiyaa iyadu waa sunna weey laakiin ragcad walba waa la akhriyi doonaa iyada qur-aanka markuu akhriyo qofku dedejin maayo waxaa sunnaa inuu tartiilu ku sameeyo qiraa'atan mufasiratan xarfan xarfan sida qira'adii rasuulka lagu sifeeyey calayhi salaatu wassalaam qiraa'o xaraf xaraf markaasi loo kala dhigdhigayo waa inay noqotaa codkuna markaasi uu qurux badan qofku codka markaasi uu ku qurxiyaa oo cod uu qurux badan markaasi uu ku akriyo ma'muumiinta waxaa u bannaan imaamkii haddii uu garan waayo qur-aanka aqriyayey salaadihii jahriga ahaa ama meel uu qaldo inay u sheegaan oo ay ka saaraan way u bannaantay iyada markii qiraa'adii dhammaato waxaa imanaysa rukuucdii rukuucda qofku marka uu rukuuco uu rukuucayo waxa uu samayn doonaa gacmaha ayuu kor u qaadi doonaa gacmaha waxaa kor loo qaadaa saddex meelood afarna waa la yidhi marka uu xidhanayo kor buu u qaadi doonaa marka uu rukuucayona kor buu u qaadi doonaa marka uu ka soo tooso samica allahu uu leeyahayna kor buu u qaadi doonaa meesha afraad waxa weeye ragcadda saddexaad markuu atixiyaadka dhexe uu ka kacayo ee ragcadda saddexaad uu u kacayo iyadana gacmaha kor buu u qaadi doonaa afartaasba waa la sheegay saddexda hore rasuulku waa ka sugnaatay ta afraadna axaadiidda qaar baa kusoo aroortay culimmaduna markaasi sunnayaasha ayay ku dareen gacmaha sidaa kor loogu qaaday waa siina soo marnay weeyaan garbahaya lala simi ama dhagahaya markaasi la gaadhsiin doono deetana waa kii baaranaya allahu akbar takbiirtaas waa takbiirtuu kaga guurayey ee uu kaga tegayey qiyaamka ee markaasuu ku rukuucay deetana waa rukuucay kayfiyadda loo rukuucayo ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu rukuucay waxa weeye labadiisaa baabaco waxa uu saaray jilbaha sidii mid qabsanaya oo kale ayaa uu ka dhigay marka marka shayga marka la qabsanaya faraha waa la kala durkinaya farihi oo saa isku haysta waxba lama qabsado shayga marka la qabanaya faraha waa la kala kaxaynaya jilbihii ayuu saaray farihina waa kala kaxeeyey sidii mid qabanaya oo kale ayaa markaasi uu ka dhigay sidaasoo kale dhabarkiisii waa toosiyey dhabar toosan buu ka dhigay caaisha markii sifaynaysay dhabarkaa toosan waxay tidhi haddii shay lagu shubo dhabarkiisa shaygaasi waa sugnaanaya meesha siman biyuhu ma dhaqaaqaan waa istaagaan laakiin marka wixii kala fooraro dee biyuhu aggaa xaggaa foorarkaasu dhadhacaya maadaama uu siman yahay ayaa waxay ku sifaysay haddii wax lagu shubo waxaasi una ka markaa uuna ka dareeraynin ka dhabarku waa la simaya sida oo kale madaxana waa lala simaya dhabarkii madaxu ilaa madaxa waa sinaanaya madaxa la foorarin maayo korna loo soo qaadi maayo dhabarka ayuu la sinaanaya labadaa xusul dhinacyada lagu qaban maayo waa laga fogeynaya markaas sidaas baa loo sujuudaya labadaa baabaco waxaa la saaraya jilbaha farahana waa la kala kaxaynaya dhinacyada lagu qaban maayo xusullada waa laga fogeynaya dhabarkana waa la simaya madaxana waa lala simaya madaxa hoos loo foorin maayo korna loo qaadi maayo sifada rukuucda iyo kayfiyadda rasuul ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waa sidaas qofku marka uu rukuucana waxa uu odhanaya subxaana rabbiy alcaiim wabixamdihi ama subxaana rabbiy alcaiim iyo adkaarta kale kusoo aroortay adkaar fara badan ba soo aroortay marka adkaarta faraha badan le ku timid in la aqriya way fiicantahy dadku mid un bay yaqaanaan waxaa fiican dadka adkaarta inay bartaan sababtoo ah tana wuxuu wuxuu ku fiican yahy haddaad istiraad sujuudan marka ilaahay dikrigiisa ku xusoo yaro dhawood haddaad istidhaahdid dee subxaana rabbi alcaiim wax kale odhan maysid intaasay kugu joogaysaa laakiin markaad garanaysa dikrigii waad kala bedelaysaa rasuulku waa dheeran jiray sujuudda oo kale rukuucda waa dheeran jiray ictidaalka markuu soo toosa waa dheeran jiray adkaarta faraha badanna kala duwan buu akrin jiray calayhi salaatu wassalaam marka qofku inuu barto ayaa wanaagsan intuu markaasi uu ka karayo waxaa iyadana sunno oo wanaagsan in la islekeysiyo arkaanta intaa taagnayd in leeg inaad rukuucsanaatid intaa in leeg inaad ictidaalki aad u taagnaatid intaa in leeg inaad sujuudsanaatid ta ugu fiican waa caynkaas wey inay ka- xagga arkaanta ay ka sinaadaan marka qofkuu rukuuco ee rukuucdii uu ku xasilo in rukuucda lagu xasilana waa rukni wey hadduu qofku rukuucda ku xasili waayo oo uu dedejiyo oo markaba uu kasoo tooso salaaddiisa sax noqon mayso laanna rasuulka alay sl nin baa agtiisa ku tukaday marka salaaddii u dhamaystay buu u yimid waa salaamay wuxu uhi irjic fasalli fainaka lam tusalli ninkaa waxay u yaqaanaan culimmadu ninkii salaaddiisa xumeeyey waxaana uu ka tegey keliya dumaaninadii buu ka tegey iyo xasil inuu ku xasilo arkaanta ictidaalkii baa imanaya marka ictidaalku waxa weeye inuu dhabarkiisii soo toosiyo oo intuuna rukuucin ka hor sidii uu ahaa inuu ku noqdo ictidaalka tafsiirkaasay culimmadu saareen waana tafsi- tafsiirka ugu fiican yacni rukuucdii in laga soo tooso oo uu ku soo noqdo xaaladdii uu ku sugnaa inta aanu rukuucin marka halka waxa ka soo baxaya laba xaaladood hadduu istaag ku tukanayay inuu soo istaago hadduu fadhi ku tukanaya inuu soo fadhiisto hadduu fadhi ku tukanay inuu soo fadhiisto hadduu istaag ku tukanaya inuu soo istaago marka uu ictidaalka la yimaado dhabarkiisii waa toosinaya waa inay xubin kasta markii uu foorarsaday foorarsatay waa inay sideedii dib ugu noqotaa laf kastaba halkeeda waa inay qaadataa siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waana ku xasilaya dabeetana waxaa odhanayaa samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd imaamka iyo ma'muumka iyo munfaridku intan way odhanayaan imaamku samica allahu liman xamida buu odhan rabbanaa walaka alxamd ma'muumka laftiisu samica allahu liman xamida buu odhan doonaa yaa rabbanaa walaka alxamd ka keligii tukanayana waa la mid intaba waa odhan doonaa gacmahana kor buu qaadaya marka sidayna hore usoo tilmaanay marka intaa uu la yimaado waxaa imanaysaa sujuudi waxa uu hoobanaya uu dhaadhacayaa sujuudi buu dhaadhacaya sujuudda marka uu daadegay iyadana waa takbiiranaya allahu akbar buu odhanaya sida fiicani waxa weeye in ay gacmuhu horeeyaan oo jilbuhu ay dambeeyaan oo qofku mar hore gacmaha u dhigo jilbahana uu dambeysiiyo haddii uu jilbaha horreysiiyo oo gacmaha uu dambeysiiyana dhib ma le labaduba waa u bannaan yihin inuu gacmaha horreysiiyaa ugu fiican oo jilbihii uu dambeysiiyo inuu jilbaha horreysiiyo oo gacmaha uu dambeysiiyaana way u bannaanta iyaduna marka uu sujuudo kayfiyada loo sujuudaya waxay noqonaysaa toddoba xubnood horta waa inuu ka sujuudaa toddobadaa xubnood waajib bay ku tahay inuu markaasi dhulka u dhigo sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin waxaa lay faray toddoba xubnood inaan ka sujuudo toddobada xubnood waa wejiga aljabha jabhadu waa intaas fooda la yidhaaho wej halkaa timu kasoo biqlaan iyo intaa udhaxaysa halkaa markaa labada indhood udhaxaysa wejiga intaa wejiga jabhadu waa intaas iyo sanka oo wada socdo dhulka la dhigay sanka dhulka kor looga qaadi maayo dadka badidoodu sanka dhulka ma saaraan halkaa foodunbaa la saaraa sankana waa la saaraya welibana rasuulku calayhi salaa slam waa adkeeyey oo waxa uu adkeeyey in sankan dhulka la saaro kaasi waa mid labadaas baabacona dhulka waa la saaray waa saddex labada jilib iyagana dhulka ayaa la dhigaya waa shan lugaha farahoodana dhulka ayaa la dhigaya iyagana waa toddoba toddobada xubnood ba laga sujuuday meelaha qaladadka ka dhacan waxaa ka mid a sanka horta qalad baa ka dhaco sanka lama saaro dhulka qaladka labaad halkaas sujuud dhaca waxa weeyaan faraha lugahana dhulka kor baa looga qaada dadka kor bay uga qaadaan laga qaadi maayo dhulka waa la qaniinsiinaya waa lagu qabanayaa furaha welibana farahana qiblada loo jeedinaya inta faraha dhulka la dhigo baa qiblada loo jeedinaya kor looga qaadi maayo toddobada xubnood waa waajib inuu qofku ka sujuuda waxaa kale iyadana halkaasi inoo raacaya gacmaha marka dhulka la dhigo farahan waa laisku soo ururinaya la kala kaxayn maayo oo farihii la kala geyn maayo farihii waa laisku soo keenaya waa laisku soo dhaweynaya farahana waxaa loo jeedinayaa qiblada xusullada dhulka kor baa looga qaadaya dhinacyadana lagu dhajin maayo dhulkana la gogli maayo rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi midkiin inuu iftiraash samayni sida dugaagoo kalena gacmihiisa uu goglo dhulka u dhigo oo kale ha u dhigina buu yidhi xayawaanka ayaa l- ayaa marka meelaha lagu khilaafaya ay ka mid tahay marka gacmaha dhulka la dhigi maayo waxa weeyaan labadaa baabaca dhulka la dhigaya kor baa looga qaadaya inta kale waxay noqonaysaa waa inaan intan eh, ilaa xusulka waa in dhulka inaan la dhigin kor looga qaado dhinacyadana lagu dhejin maayo ee waa laga fogeyn doonaa welibana markuu keligii qofku tukanay marka dadku ay isku dhow yihiin ee eh, safka lagu wada jiro uma suuro gelayso inuu gacmihii kala fogeeyo laakiin waxa weeyaan een, markuu keligii tukanayo oo kale ayaa ay taasi suuragal noqonaysa saxaabada markay sifeynayeen waxay dhahan rasuulka gacmaha waa kala kaxayn jiray ilaa kilaankiiladiisa caddaankeeda la arkayo waxaanu arki jirnay kilaankiiladiisa caddaankiisa xagga dambe laga arki jiray marka waana kala fogeyn jiray marka sujuuda in aad iyo aad loogu dadaalo ayaa muhiima waayo haddii kale qofku dee xubnaha aynu dhi waa laga sujuudaya qofka haddii uu ka tago salaaddiisa sax noqon mayso cirhbahana waa isku keenaya markuu sujuudo labada lugood cirhbahooda waa isku keeni doona sa sunihii waa in labada cirhbood in la isku keeno sujuudi waa ku xasili waxaana dikrigii buu la iman doonaa la sharciyey subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdihi halkan waxaa aad iyo aada u wanaagsan inuu qofku ducada ku dadaalo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuudda qofku markuu sujuudsan yahay ducada ha ku dadaalo faqaminun an yustajaaba lakum waxa mudan in laydinka aqbalo waa meelaha s- ducada lagu aqbali wayaan ducadu waa mustajaabay noqonaysa sujuudi markaas kayfiyadeedana waa caynkaas waxaan banaanin quraan in lagu akriyo quraan lagu akriyi maayo rukuucdii sujuudda labadibna quraan lagu akriyi maayo waxaa imanaysa marka sujuuddii in laga soo tooso sujuudda marka laga soo tooso waa lasoo fadhiisanaya fadhigaasi waxa u dhexeeya labada sujuudood buu udhexeeya waa fadhiga udhexeeya labada sujuudood in lasoo fadhiistaana waa waajib waa rukni laga tegi maayo haddaa laga tagana salaadda asixi mayso waa soo fadhiisan doonaa fadhigaasi laba siyood buu ugu fadhiisan doonaa iftiraash waxaa la idhaahdo lugta bidix inuu goglo oo uu ku- barida uu saaro uu ku fadhiisto lugta midigna uu taago oo farihii dhulka uu dhigo waa sida inta badan loo fadhiisto waxaa kalee bannaan labada lugoodba inuu markaa intuu taago cirhbaha ku fadhiistaana way bannaantay waxaa la yidhaahdaa fadhigaasi iqcaa baa la yidhahdaa iqcaaga salaadu waa laba nooc mid waa kaa aynu sheegnay iqcaa baa la yidhaahdaa oo intuu qofku labadiisii lugood dhulka uu dhigo dabeetana uu cirbihii ku fadhiista waa mid waa inay bannaan tahay meesha lala imanayaana waa fadhiga u dhexeeya labada sujuudood adxiyaadka lala iman maayo adxiyaadka fadhigiisu saamaha isagu adxiyaadka fadhigiisa waynu sheegi doonaa waa ka iftiraashka iyo tawarruk baa la yidhahdaa iqcaaga labaad waa ka la diiday waa kambarhuursiga inuu qofku kambarhuursado oo kambarhuursa u fadhiista iyadu ma banaana iqcaa baana la yidhahdaa salaadda dhexdeeda marka labadaa fadhi inuu cirbaha ku fadhiisto iyo inuu g- lugta bidix goglo oo ku fadhiisto lugta midig inuu taago sidaas ayaa u fadhiisan doona faraha uu dhulka saarayna waxa uu jeedin doonaa qiblada ayuu u jeedin doonaa waxaana ula iman doonaa adkaarti allahuma kfir lii warxamnii wajburnii warfacnii wacaafinii eh, warzuqnii ama rabi kfir lii rabi kfir lii xadiidka rabi kfir lii rabi kfir waa saxiix weyaan xadiidka kale culamada qaarkood daciifay ka dhigeen hadduu adkaarti halka kusoo arortay baa akriyaya waana ku xasilaya meelaha meelayagu aan lagu xasilin bay ka mid tahay halkaas laba meeloodba dad kuma xasilaan fadhiga labada sujuudood udhexeeya kuma xasilaan ictidaalkana kuma xasilaan rukuucdu wuu soo yar soo yar kacaya deetna isla markaaba u dhadhacaya haddana sujuuddiina wuu soo yar toosay isla markaaba haddana sujuuddii labaad buu ku noqonaya maya waa in lagu xasilo wey in lagu xasilo salaaddii waa ru- waa rukni weya arkaantii in lagu xasila waa rukni weeyaan haddaa laga tagana salaaddii asixi mayso dabeetana markuu intaa dhammeeyo sujuuddii labaad baa ula imanaya waa takbiiranaya allahu akbar waa sujuudaya sidii sujuuddii hore u sujuuday oo kale baa uu sujuudaya toddobadii xubnoodiina soo tilmaanay ayaa uu ka sujuudaya markuu sujuuddii uu ka soo tooso haadhay sujuuddaa markuu ka soo tooso agge xaggee la tegaya waa la texesanay ya ma ragcaddii labaad ragcaddii labaad baa loo kacaya halkan waxaa ku dhamaatay ragcaddii koowaad baa kugu dhamaatay haddaba ragcadda labaad marka loo kacayo waxaa sunnaa jalsat اlistiraaxa fadhi yar in lasoo fadhiisto sujuuddi waad ka soo toostay isla markaaba ha boodin kor ha u boodin soo yaro fadhiiso deetana deetana kaca markaad soo fadhiisatay deetana istaag jalsadda waxaa dhaa jalsat اlistiraaxa la yidhahdaa waa labadii ragcadood fadhiga udhexeeya weeyaan rasuulkuna waa samayn jiray calayhi الsalaatu wassalaam inuu soo yar fadhiiso deetana uu kaco waa sunna marka iyadu ragcaddii labaad buu la imanaya ragcadda labaad waxa uu la iman doonaa ragcaddii koowaad siduu ula yimid siduu ragcaddii koowaad ula yimid gacmaha halkii u saaray siduu gacmaha kor ugu qaaday markii uu markaa uu rukuucay oo kale iyo markuu ka soo tooso siduu u rukuucay ragcaddii hore u rukuucaya ictidaalkii siduu ula yimid markii hore iyuu tanna ula imanaya siduu u sujuuday buu iyuu sujuuday yani waa isku mid weeye ragcaddaa koowaad ninkii salaaddiisa xumeeyey rasuulku markuu salaada uu baray ragcaddii koowaad markii u sheegay ayaa waxa uu yihi kuwa kalena saasoo kala samee leanna ragcadda labaad iyo tan saddexaad iyo tan farad saasuba la samaynaya laakiin ragcadaha kale waxaa laga yaabaa inay dheeraato atixiyaadka iyo kuwaas laakiin inta kale waa ka siman yihin waa iska mid weeyaan waxaa imanaya atixiyaadkii loo fadhiisto atixiyaadka salaadu haddii ay leedahay hal atixiyaad waxay leedahay fadhi keliya ayay yeelanaysaa waxa weeyaan in lugta bidixi lagu fadhiisto lugta midigna faraha dhulka la dhigo oo la taago iftiraash baa kaa la ydhahda halkaasi ma bannaano iqcaagaynu soo sheegnay in cidhbaha lagu fadhiistaa ma bannaano iyadoo wax kalifayaa ayna jirin saasuu fadhiisan doonaa laakiin inuu cidhibtii inta labadu lagoo taago inuu cidhbihii ku fadhiista noqon mayso halkani dabeetana marka uu soo fadhiisto kafkiisa midig waa baab waa baabacadaasi waxa uu saari doonaa bawyadiisa midig buu saaraya ta bidixna waxa uu saarayaa ta bidix ayaa uu saaraya xusulka iyo iyo lugtana waa isa saaraya marka la yani gacantii waxay wada fuulaysaa lugtii lugihii baa la wada saaraya ilaa jilbaha iyo soo gaadhay markaa farihii waxa kale ee bannaan inuu gacanta midig cuskado gacanta bidix cuskado ama labadaba cuskado way u bannaantay waxaan markii hore nidhi lugta waa la saari gacmihii waxaa kale ku bannaan inaad jilibka aad gacanta bidix intaad ku qabsatid sidii qof cuskanaya oo kale aada iska dhigtaana way bannaantay waa siduu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wassalaam gacanta midig marka faraha waa la soo laabay ila waa la atxiyaadkii weeyaan fartaasi la yidhaahdo murdisadaaynu dhahna innagu sabaaxana waa la idhahdaa sabaabana waa la idhahdaa fartaas ayuu taagaya suulka iyo fartaasna fartaa dhexe waa isku qabanaya goobaab buu kaga dhigaya suulka iyo fartaas way isqabsanayaan iyagu fartanna way taagnaanaysaa waxaa kale ee bannaan in suulka iyo fartaa taagan la isku qabtaano way bannaantay oo la ishoos saaro marka way isku dhegayaan labadaasi iyo in goobaab loo sameeya labaduba qofka waa u bannaantay inuu la yimaado marka waa sidaa uu qofku marka atixeysanayo farta u taagaya weeyaan farti waa taagi inuu dhaqaajiyaana way u bannaantay inkasta oo culamada qaar ka mid markaasi iyagu ayna sheegin oo xadiid ku yimidna markaasi ay wax ka sheegeen haddana sheekhu albani waa ku sheegaya xadiidkana waa quweynaya waa xoojinaya waxaana uu leeya waa la dhaqaajinaya inuu qofku farti dhaqaajiyo markuu atixiyaadsanayo waa u bannaantay deetana atixiyaadkii buu la iman doona inuu naqaano ataxiyaatu almubarakaatu alsalawaatu طيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أتحيات كده حبينا تشوقنا نبي قرأ وكسلي دون عليه الصلاة والسلام صلوات إبراهيم ها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هدو دنو سوى قابين كرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعوين كودونا يدتنا دورني يعني وحا أتحيات كدحي إن أتحيات كأقرضا نبينا أتكو صلدا دعانا أدراعي كو بناتي أتحيات كينا أخرضا صلقا أنا أدراعي ودعانا أتكدي سنة كو بناتي إن أتحيات كو كيلي لتمادا إذن وكو بناتي أتحيات واجب صلقا هكذا وسنة ويايد واجب ما salliga atxiyaadka ugu dambeeya in nebiga lagu salliyaa waa rukni weeyaan lagana tegi maayo hadduu qofku ku salli waayo calayhi salaatu wasalaam salaadiisii ma ansaxayso laakiin atxiyaadka dhexe in nebiga lagu salliya waa sunne marka way ku banaanaanaysa ragcaddii saddexaad baa imanaysa marka haddii salaaddii saddex ragcadood tahay iyo haddii afar tahayba tii saddexaad buu la iman doonaa iyo tii afraad marka wuu istaagi doonaa allahu akbar isagoo le ayuuyuu istaagi doonaa gacmahana kor buu qaadi doonaa sidii hore usoo tilmaanay gacmaha kor ugu qaadaya ragcaddaa saddexaadna sidii tii hore u tukaday oo kale ayaa markaasi uula imanaya dhammaanteed waxay ku kala duwanaan karaan un keliya ragcaddii hore iyo tii labaad faatixada markuu akhriyay suurada ayuu raaciyey halkan faatixada keliya ayuu ku kaaftoomi doonaa atixiyaadkii ugu dambeeyaa yimid marka atixiyaadka ugu dambeeya salaaddii haddii saddex ragcadood tahay atixiyaadkii ugu dambeeyey laba atixiyaad bay yeelatay atixiyaadkii hor maqribka oo kale salaaddii hadday tahay afar sidii cishihii iyo duhurkii iyo casarkii waa afar ragcadood laba atixiyaad bay iguna leeyihin atixiyaadkii dambe atixiyaadka dambe qaabka loo fadhiisanayaa qaabkii hore waa ka duwanaanaya xagga fadhiga tawaruk baa la samaynaya kii hore iftiraash buu ahaa iminka waxaad samayn doontaa lugta lugta bidix ee marka hore lagu fadhiisanayey waxaa laga hoos tusinaya lugta midig baa laga hoos tusinaya lugta midig waa la taagayaa lugta midig hoosteeda ayaa waxaa laga saarayaa lugtii bidix baa laga saaraya badhidii iyo salkiina waxaa la dhigaya dhulka ayaa la dhigaya marka hore lugta bidix waa lagu fadhiisanaya lakin imka laguma fadhiisanayo waa laga hoos tusinaya lugta midig baa laga hoos saaraya qaabka looga saarayaana laba siyoodba way noqotaa lugta midig waa taagan tahay deetana bawdadii iyo lugtii hoosteedii ayay tii bidix hoos maraysa taasi waa mid waxaa kale bannaan lugtan midiga soo laaban ee isku laaban in lugtu way soo laaban tahay in lugta isku laaban bawdadii iyo lugta dhexdooda la geliyaana way bannaantay waad fahamteen baan u malanaya ya sooma lugtu markaad soo fadhiisid lugta midaan laabnayn lugta way isku soo laabantay maaha lugta marka saa iskugu laaban tahay dee lugtii waad dhex gelin doonta lugta waxa weeyaan gomadan bidix labadii kala dhex geli de saa u kala dhex geli marka bawdyadii iyo lugtii soo laabnayd ba saa u kala dhex gelisay wey marka labada lugood bay ku kala dhex jirtaa lugtii bay ku kala dhex jirtaa wey way ku banaantay markaa taas labada sidoodba waa banaany taasi noocan ma waxaad dadka ku yar adkaanayso laakiin sida caadiga macruufka waxa weeye intana ay taagan tahay ta kalena dhulka markaa hoos maraysa sida intaasi ku kala duwanaanayaan xagga fadhiga lakiin gacmaha sidii dee markaa lugti gacanta midig iyo gacanta bidix loo saaray bawdada loo saaray baa loo saaraya fartiina sidii aynu usoo tilmaanay in loo taagayo markaasi loo taagaya atixiyaadkii banu la imanaya salligii in lala yimaado halkanna waa waajib lagana tegi maayo waxaa kale halkan waajib weydhan culimmadu in ilaahay afar shay laga magan galo cadaabka jahannama iyo cadaabulqabriga iyo fitnada nolosha iyo dhimashada iyo masiixudajaal fitnadiisa afarta in laga magan galo ilaahay magan laga weydiisto inuu ilaahay addoonka ka magan geliyo qofku weydiisto waxay culimada waa waajib oo rasuulkaa farayo waxa uu yidhi waxaad tidhaahdeen allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wamin cadaabi alqabr wamin fitnati almaxya walmamaat wamin fitnati masiixi dajaal in la bartaana way fiicantay sunana waa la yidhi laakiin sidaas saxdi waa waajib rasuulku waa faray walamru yaqtadi alwujuub marka intaa wixii ka dambeeya waa ducaysanay waxaana uu ku ducaysanaya ducooyinka ma'suurka nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam iyadaana ugu fiican inuu qofku bartaana wanaagsan waayo ducooyinka rasuulku waa ducooyin waa alfaad kooban macaani fara badanna koobsanaya in yar buu odhan jiray macno fara badan na qaadanaysa marka in ducooyinkaa lala yimaado wanaagsan haddii qofku una garanaynin waxaa le wuxuu duco uu doono akhriyaya ya ducooyinkii u fududaada ee uu doono khayrkii adduunyadu ku jiro iyo khayrka aakhira labadaba ayaa uu ku ducaysan doonaa oo ilaahay ku baryi doona subxaanahu watacaala marka atixyaadka dambe waa atixyaadkii waa salligii iyo isticaadadaas afartaa shay oo ilaahay laga magan galo iyo ducadii qofku inuu ducaysto dabeetana waxaa imanaysa in salaadii laga baxo tasliimtii tasliimta midigta ayaa la eegi bidixna waa la eegi midigta in la eegaa waa waajib waa rukni weeyaan bidixda in loo jeestaa waa sunna weeye iyado marka qofku marka uu marka uu maaragtay tasliimta la imanayo salaamo naqsanayo midigta ayuu eegi doonaa ilaa dhabankiisa la arko oo qolada ka dambaysa ay arkto yacni ishaari maayo n wejiga si fiican buu u leexin doonaa si dadka dadka ka dambeeya ilaa ay arkaan dhabankiisa ay arkaan rasuulka cali markay sifeeyeen yani dadka ka dambeeya dhabankiisii arki jiray markuu tasliimta la imanayo calayhi الsalaatu wasalaam bidixdana saas oo kale marka waxa odhan doonaa assalaamu عalaykum وaraxmat اllahi وbarakaatu midigti bidixdiina assalaamu عalaykum وaraxmat اllahi وbarakaatu waxaa kale bannaan midigti assalaamu عalaykum وaraxmat اllah bidixdiina assalaamu عalaykum وaraxmat اllah maxay kala duwanaadeen ya وbarakaatu oo keliya ku kala duwanaaday waxaa kale ku bannaan midigti assalaamu عalaykum وaraxmat اllah bidixdiina assalaamu عalaykum maxaa ka tagtay waraxmat ullah waxaa kale ku bannaan in midigtu kala eegta assalaamu calaykum waraxmat ullah oo bidixdii iskama daysid intuba waa ku bannaanta intuba waa ku bannaanaanaysa markaa kolley dee sifada salaada way wanaagsan tahay sidaas waa sidii rasuulku u tukaday wax ka mid a in maaratay intii ilahay naga karsiiyey ka sheegnay waxay ku fiican tahay qof kasta oo muslima waxa wanaagsan in uu isku dayo sida rasuulku u tukaday calayhi salatu slam inu tukado salaaddiisa ay noqoto salaadii rasuulku saluu kamaa ra'aytumuni usalli oo u barto ee aada iyo aada u wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala dembigeenna ha dhaafo dembigii waalidiinteenna ilaahay ha dhaafo salaadeenna tii rasuulka oo kale ha ka dhiga calayhi الsalaatu wassalaam salaadaha iyo acmaasha iyo khayraadkana ilaahay hanaga aqbalo wixii gafayna galan ilaahay ha inoo dhaafo صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين
kale su-aalaha la soo qoray haddaan dhowr su-aalood weydiiyo aanan badinaynin su-aasha koowaad waxay tahay sheekh maa xukmu الsalaati calى اlkursiy
بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu tilmaanay in istaag lagu tukado inay tahay waajib qofkii laakiin aan karayn istaag inuu ku tukado fadhiguu ku tukanaya markaa kursigan wuxuu ka mid noqonaya fadhigaa fadhigan buu ka mid noqonaya marka qofka kursiga ku tukanaya waa qof fadhiya fadhiga oo kale la mid noqonaysa haddii uu awood u leeyahay inuu fadhiisto dhulka oo dabeetana markuu dhulka fadhiisto uu sujuudi karayo waa sida fiican taasi laakiin haddii taasi ku adag tahay inuu kursiga ku tukada way bannaantay salaada jamaca in lagu tukado tiirarka dhexdooda tiirarka masaajid tirarka in lagu dhex tukado rasuulku waa diiday calayhi الsalaatu wasalaam alsalaatu bayna asawaari waxaa ku yimid nahy iyada oo baahidu ay keensata mooyaane haddii masaajidkeenu iminka uu bannaan yahay wax cidhidhigana una jirin xaajiya baahi keensanaysaana ina jirin in tiirasha dhexdooda lagu tukada ma bannaana laakiin haddii meel lagu tukado la waayo oo masaajidkiiba uu buuxsamo oo ay noqoto halkaas in lagu tukado laa ba's in sha allahu tacaala
su-aasha ku xigtaa waxay tahay in lagu ducaysto ka waran luuqada soomaaliga salaada dhexdeedu iyo markaa noqonaysa dee marka kale waa lagu ducaysan karaa salaada dhexdeeda in af soomaali lagu ducaysto horta waxa wanaagsan marka hore qofku inuu ducooyinkii rasuulka bartay calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysto waxaa dhici karta waktiyada qaar ka mida qofku isagoo sujuudsan inay xaaje uu leeyahay uu doonaya ilaahay inuu weydiisto xaaladana waa xaaladaha ducada la aqbalo luqadii carbeedna ma garanayo inuu af soomaali ku ducaysta way bannaantay wax dhibaataa male salaadina waxba noqon mayso
jasa allahu khayr aljazaa ilaahay sheekha ka abaalmariyo kelmadda aadka iyo aadka u qiimaha badan leh ee ka warramaysa sifadii salaata nebiga